waxaa maanta magaalada jabuuti ee dalka jabuuti lagu soo gabagabeeyey kalfadhigii soddon iyo sagaalaad ee wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga islaamka shirkaasi ayaa waxaa soomaaliya uga qayb gashay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya fawsiye yuusuf xaaji aadan waraysi gaara oo ay siisay laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ayay ugu horeyntii waxaa wariyaha v o e da rabadaan muuse ay uga warantay sida soomaaliya loogu soo dhoweeyey shirkan shirkani wuxuu ahaa shir aad iyo aad u sarreeya dalal fara badan oo aad soomaaliya u xiiseynayaa yimi organisationno waaweyn oo soomaaliya xiiseynayaa yimi waxaan ku faraxsanahay inaan magaranaysaa dib u furnay dhaqdhaqaaqii soomaaliya ay caalamka halkay kaga jirtay shirkani waxaa weeye shirkii islaamic conference-ka shirkan fikradiisa waxaa lahaa allah u naxariistay aadan cabdullah cismaan madaxweynihii soomaaliyeed ee ugu horreeyey markii ugu horreeyey isaguu ahaa sida uu madaxweyne ismaaciil cumar gelle ii sheegay isagaa ula tegay boqor faysal ka sacuudi arabiya sidaasuu shirku ku bilowday shirkii ugu horeeyeyna muqdishoaba lagu dhigay marka shirka taariikh ay soomaalidu ku leedahay aad baa loo xiiseynayay soomaaliya imaatankaygu aad iyo aad buu xiiso badan u muujiyey wasiiral khaarajiyayaashii badi waanu iswada aragnay in badan waanu ka wada hadalnay arrimaha danaha soomaaliyeed organisationadii kulligood gacmo furan bay igu soo dhaweeyeen islamic conference wax weyn buu damacsan yahay inuu la qabtaayo ay doonaysaa inay la qabato soomaaliya kulan baad yeelateen madaxweynaha jabuuti uu kugu qaabilay bal nooga waran maxaad sila soo qaadeen madaxweynaha aad iyo aad buu ii soo dhaweeyey si diiran buu ii soo dhaweeyey si gaaruu noo arkay aniga iyo delegationkaygii waxaan ka wada hadalnay uun sii wadista nabadeynta nabadda iyo security-ga soomaaliyeed waxaan ka wada hadalnay si maarata igala dardaarmay xilkan la isaaray ee culus sidaanu gudanayay wuxuu igu dhiirigeliyey iguna hambaliyeeyey positionka marka waxay ahayd kulan aad iyo aada u sarreeya aniga madaxweynahana dhex maray shirarka waaweyn sidan oo kalea soomaaliyana la ogyahay xaaladeeda maxaa dan ugu jira soomaaliya soomaaliya maanta waa cusub baa u bilowday safxad cusub baa u bilaabatay aad iyo aad iyo aad bay dhammaan wufuuddii culcuslayd ee caalamka islaamka wasiir khaarijayaashooda ay soo wada dhoweeyeen aad si gaara xanaano dheeraada iyo dadaal fara badan oo ay qolo waliba ay magaranaysaa saboort siinaysay arrimihii lagaga hadlayay soomaaliya oo runtii aad moodaysaba shirku inuu soomaaliya u furan yahay inkastuu u furnaa caalamka islaamka oo dhan khudbadda ayaad ka jeedisay waxyaabihii aada dalbatay jawaab ma ka heshay si fiican in soomaaliya loo gurmado loo kaco wax loo qabto in soomaaliya safaad cusub bilowday in madaxweyne cusub iyo prime minister vision dheer leh ay yimaadeen inaanu intayada kabinetka loo doortayna aanu u igmanahay inaanu hirgelinno howlahaasa ma garanaysaa aan ka hadlay waxaan ka hadlay dhibaatooyinka taagan iyo in baahi deg dega loo qabo in garabka ayaga la istaago dowlado badan iyo maxay ahayd organisation badan baana ka jawaabay ballamadan baanu dhiganay qaar badanna waanu wada hadalnay oo sidaan u bilaabi lahayn baanu ka wada hadalnay waxqabad shirarka noocana in lacagaha lagu bixinayo iyo iskaashiga wadamada islaamku ay wada wadaagaan soomaaliya soo lama odhan karo in wax ka weyn intaasi ayay u baahan tahay marka la eego xaaladdu halkay taagantahay maanta iyo dibudhiska dalku u baahan yahay dalku haddii laysugu tago wax dhibaato ay kama jiri doonaan baanu maray dibudhiskiisa annagay barnaamij baa noo yaalaa aanu doonayno in ma garanaysaa lagu hirgeliyo qorsheynta iyo wasaaradda qorsheynta magaranaysaa planning shan sannadood shan iyo toban sannadood labaatan sannadood ilaa soddon sannadooda waxna diyaarisay waxna diyaari doontaa iyaguna taasay nagula shaqayn doonaan waxaana bilaaban doonta in hay-adaha soomaalida la shaqeeya ee tooska ula dhiilgareeya dowladaha tooska ay magaranaysaa u soo mariyaan inaanu codsan doonno in dowladdii centralka ahayd waa la dhisay in dowladdan markaa dibudhiskii iyo institution buildingkii la bilaabo waxaananu ku rajo weynahay inayn magaranaysaa sidaa ay noqon doonto xagga diblomaasiyadda oo maanta hogaamiyihii ugu sarreeya tahay xagga soomaaliya inta badan xukuumadaha soomaaliya waxay ka caban jireen mucaawimadii loo baahnaa nalama siin beesha caalamku ballamadii ay qaaday ma fulin maxaad sinaysaa aduu maanta mudnaanta koowaad diblomaasiyadda horta waxa weeye marka waa shirkii ugu horreeyey maalin annagoo jirnay baan soo duulay shirar badan oo fara badan oo kalena waa degdeg waa isku wada daba xigaan soomaaliya maanta inay kursigeedii buuxiso oo si magaranaysaa diiran ay shirarka uga qayb qaadato qayb libax ka qaadato arrimaha ama waxyaalaha ka dhacaya issueska caalamka ayaa muhiima tay soo dhoweeyeenna wataa dowladii hore waxay ahaayeen kumeel gaadh laakiin dowladdani waa dowlad rasmiya oo si toosa loola shaqayn doono aadna loo soo dhoweeyey aadna loogu faraxsan yahay annaguna waxaanu ku faraxsannahay inay safxaddaa cusubee magaranaysaa muhiimka wa ummadda soomaaliyeed ee dayacan ee meel walba ku kala daadsan ay tahay xooggana waxaan saari doonaa oo prioritieskayga su-aashaada haddaanu soo noqdo ah imageka ama wejiga soomaaliyeed ee magaranaysaa ee mugdiga ku jira laga bedelo oo soomaaliya ay noqoto tii hore
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka fawziye xaaji aadan oo waraysi gaaraysiinaysa laanta afka soomaaliga waxayna u warantay wariyaha v o e da ramadaan muuse oo jooga jabuuti